habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington ooad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axad shan iyo tobanka bisha juun labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda fiidnimona waxaa wadajir idinku daadiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo sahra cabdi axmed
faragelinta tooskaa ee somalilan dhulka ay ku hayso ma ahe uma dulqaadan doono waxaad moodaa in dulqaadkii uu hadeer naga dhammaaday waxaan u sheegaynaa international communitiga iyo somalilan labadaba inay heli doonaan jawaab deg dega oo aanu dhulkayaga iyo dadkayagaba kusoo ceshanayno
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland cabdixakiim xaaji cumar camey oo sheegay xiisadda kala dhexaysa ka hadlay somalilan warbixin ayaannu idinkugu haynaa
erga toban har ee soo dhaxdoo timid halkaan joogo tuldageela inaan looga waad igu taqaaniine waa laygu wada toosayaa taajkirsaan ahaa ee gacantan tashiirada aqoon sawla tabi maayo kaasina waa qoraaga axmed faarax cali idaajaah oo inoo haya qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hidaha goordhow ayaad maqli doontaa qodobada kale idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ciidan isku dhafa geysay magaalada marka ee shabeellada hoose oo dhowaan colaadi ay ka dhacday barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka dowladda maraykanka ayaa amartay maraakiibta diyaaradaha xambaara inay tagaan gacanka carabta si ay uga jawaab celiyaan mashaakilka ka taagan dalka ciraaq afhayeenka waaxda difaaca ee maraykanka ee bentagonka admiral john kirby ayaa sheegay in xogayaha difaaca maraykanka jack hegel uu amarkaasi siiyey markabka loo magacaabo u s s george w h bush in uu ka dhaqaaqo waqooyiga badda arbeniyanka isla markaasina uu u ruqaansado dhinaca iyo gacanka carabta kirby waxa uu intaasi ku daray in amarkaasi uu kasoo fulay madaxweyne barack obama si dabacsanaan dheeraada loogu sameeyo haddiiba ay tallaabo military lagama maarmaan ay noqoto si loo ilaaliyo muwaadiniinta maraykanka iyo danaha maraykanka uu ka leeyay ciraaq gantaalaha culculus ee cruise masaliska loo yaqaano ayaa ka mid noqon doona hubka la saarayo maraakiibtaasi diyaaradaha qaada
dalka afghanistan waxaa ka soconaya tirinta codadka ay dhiibanayaan dadkii ka qayb galay doorashada madaxtinimo si loo soo doorto madaxweynaha cusub ee dalkaasi uu yeelanayo kaasoo kusoo beegan wareegga labaad ee doorasho ku celis ah oo ay ku lolamayaan cabdalla cabdalla iyo ashraf qaani saraakiisha doorashada ayaa waxa ay sheegeen inaana natiijada kama dambeysta ah la shaacin doono ilaa iyo bisha julaaya labadeeda doorashada sabtidii shalay ahayd dalkaasi ka qabsoontay ayay carqalado badan ku sameeyeen ayaa carqalado badan ay soo wajaheen waxaana wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi uu sheegay in ilaa iyo boqol iyo konton weerar oo yaryari ay dhaceen intii doorashadu ay socotay oo xitaa qaarkood ay ahaayeen qaraxyo la dhigay jidadka hareeraheeda madaxweynaha dalka ukrain ayaa sheegay in xaddan maanta loo asteeyey maalin murugo oo loo baroor diiqayo sagaal iyo afartan qof oo xoogaga goonigoostada ruushka daabacsani ku dileen kadib markii ay soo rideen diyaarad militari oo kuwa rakaabka qaada madaxweyne betro boroshenko ayaa wacad ku maray inuu ciqaabi doono ciddii mas-uulka ka ahayd weerarkaasi ay dadku ku dhinteen waxaana uu sheegay bayaan uu soo saarayna ku xusay in kuwii dilkaasi geystay ay la kulmi doonaan jawaab ku habboon kadib hadalka madaxweyne boroshenko waxaa safaaradda ruushka ee magaalada kiyef isugu soo baxay dad tiro badan oo mudaharaadaya waxaanay dhagxaan iyo ukun ku tuurayeen xarunta safaaraddaasi waxaanay dadkii gadoodsanaa qallibeen oo ay burburiyeen baabuur kuwa raaxada ah oo safaaradda horteeda yaalay mas-uuliyiinta dalka ruushka ayaa dibadbaxyadaasi kadib waxay soo saareen dhambaal ay ku cambaareynayaan booliska waddanka ukrain oo tubnaa safaaradda horteeda markii ay shaqaaqadaasi dhacaysay xafiiska xeerlaaliyaha guud ee dalka ukrain ayaa sheegay in afartan ka mida ciidamada iyo sagaal kale oo ka mid ah howlwadeenadii diyaaraddu ay ku dhinteen kadib markii fallaagadu ay rasaas ku fureen diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee waddanka ukrain malatariga dalka bakistan ayaa waxa ay sheegeen in diyaaradahooda ay ka geysteen weerar xagga cirka ah gobolka waqooyiga galbeed ee dalkaasi oo ah gobol qabaa'ileed xuduud la leh dalka afghanistan halkaasoo ay gacanta ku hayaan kooxa islaamiyiina duqeyntaasi ayaa waxaa ku geeriyooday tobannaan ka mid a ciidamada islaamiyiinta ee dalkaasi war qoraale oo ay soo saartay wasaaradda difaaca ee dalka bakistan ayaa waxa ay ku sheegeen duqeyntaasi ay qaadeen ee xagga cirka ah inay ku dileen in ka badan kontomeeyo ka mid a dagaalyahanada islaamiyiinta ee ajaanibka ee gobolka wasiiristan saraakiisha xagga amniga ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay burburiyeen saanad iyo hub gobolkaasi yiilay
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inay ka jawaabi doonaan waxay ugu yeedheen faragelinay somalilan ku hayso puntland hadalkan ayaa waxaa sheegay madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiim xaaji cumar camey maanta shir jaraayid markii uu ku qabtay magaalada garoowe warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin xaaji cumar camey oo maanta saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada ayuu sheegay in puntland ay jawaab ka bixin doonto faragelin kaga timi dhanka somalilan faragelinta tooska ee somalilan dhulka ay ku hayso ma ee uma dulqaadan doono waxaad moodaa in dulqaadkii uu hadeer naga dhammaaday waxaan u sheegaynaa international communitiga iyo somalilan labadaba inay heli doonaan jawaab deg dega oo aanu dhulkayaga iyo dadkayagaba ku soo ceshanayno madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa sidoo kale arrin qaldan ku tilmaamay qaabka looga hadlay war-saxaafadeedyo ay beesha caalamka qaybtood uga hadleen dhaqdhaqaaqyada ka soconaya gobolka sool inaan tix raaco war-saxaafadeed ama qoraal ka soo baxay dowladaha maraykanka ingiriiska iyo ururka midowda yurub war-saxaafadeedkaas ay ku sheegeen in uu jiro dhul lagu murugsan yahay oo puntland ay leedahay waxaan rabaa inaan caddeeyo in safaaraduhu sida ay u hadleen ama qoraalka aan u arkay inuu xaqiiqada garmarsan yahay waxaan aada uga xumaa iyagoo siyaasiyiina muddada dalka joogay inaanay weli dalka juquraafigiisa iyo qaab dhismeedka ummadda soomaaliyeed oo qabiil ku dhisan aanay weli fahamsanayn dhulkaasi waxaan caddaynayaa inuu yahay dhul puntland waxaan caddaynayaa dadkaasina inay dad reer puntlandna yihiin waxaan suurtagal ahayn marnaba wax aan jirin in international communitiga oo weliba u n ta ugu horrayso inay saxaafad isla soo taagaan dhul lagu muransan yahay puntland ayaa ku celisay mar kale in ujeeddada howlgallada somalilan ay yihiin kuwa lagu soo gelinayo puntland ciidamo shabaab ah gaar ahaan buuraha galgala dad ama saraakiil ha ahaadeen ama ciidamo ha ahaadeen shabaabe ay soo gelayaan buuraha galgala waxaan adduun weynaha iyo international communitiga mid walba u sheegaya wararkii aad idinkuna hayseen un baanu haynaa oo weliba caddaymahoodii ay yihiin waxaanu ku caddaynaynaa xeryaha burco ka dhisan waxaanu caddaynaynaa inaanay diyaar u ahayn marnaba inay la dagaalamaan madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa sheegay in arrimahaas ay cadeymo buuxa u hayaan islamarkaana rag ka soo degay hargeysa ay ciidanka amniga puntland gacanta ku dhigeen
waxaa kaloo aanu haynaa sideed xubnood xamar ka soo duulay hargeysa airboortkeeda ka soo degay oo diyaarad ka soo degay aanu gacanta ku haynaa ciidamada iyadu hayaan shabaab weeye waxaanu haynaa xaqiiqo fara badan farda ay siiyeen baanu haynaa haddaba waxaan doonayaa international communitigu in ay xaqiiqsadaan iyaba waa hayaa haddaanay iska indhatirayn oo iska dhagatiraynin waxa weeyaan in farta lagu fiiqo exactly maamulka hargeysa taasi runtii waxay noqotay mid dhib ku ah ummadda soomaaliyeed oo dhan waxay noqotay mid si gaara u taabanaysa had iyo jaraale ee ummadda iyo dowladda reer puntland mar wax laga weydiiyey in degmada taleex iyo qaybo ka mid ah soolba ay isku haystaan somalilan iyo khaatumo puntlandna aysan wax door ah ku lahayn dhaqdhaqaaqyadaas ayuu madaxweyne ku-xigeenka puntland sheegay in khaatumo ay yihiin puntland definitely khaatumo waa dad ku diidan waxyaabo ku diidan waxbay tabanayaan waa dad reer puntlaana laakiin waxbay tabanayaan diyaar waxaan unahay waxay tabanayaan inaan kala hadalno dowladda horeaan u sheegnay iminkana weli waan ku celinaya diyaar waxaan unahay qof kasta oo wax tabanaya oo reer puntlaana waxaan leenahay soo dhowow miiska suukankeen waa wada hadlaynaa wax kasta oo jirana waa dhammaystirayna laakiin ciidan aanu leenahay oo jiray ma jiro laakiin ciidanka laftiisu ciidan khaatumaa buu ahaa ciidanka khaatumo anugu marna kala saarmayo buntland iyo eh, iyo khaatumo ma kala saarayo anugu waxaabanu aqaanaa eh, khaatumo iyo state of buntland hadalka madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa imaanaya xilli dhowaan dagaal adag oo sababay dhimashada ilaa toban ruux uu ku dhex maray hawdka gobolka sool ciidamo kala taabacsan somalilan iyo kaatumo nuux muuse birjeeb v o a garowe aad buu u mahadsan yahay nuux dhinaca kalena waxaa naga xusuusina inaan la xiriirnay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan oo sheegay inaysan xilligan jawaab bixinin waxaase noo suuro gashay inaan khadka telefoonka hargeysa kula xiriirno xildhibaan cabdulqaadir maxamed xasan indho oo ka tirsan golaha guurtida ee somalilan
waa been aan sal iyo raatoona lahayn sarmaayo shirkii beesha halkaa degan eergaabo taleex xudun laascanood oo anigu aan xildhibaan u ahay garaad nawiye garaad saleebaan ugaasheediina isugu timi magaalada sarmaayo dabadeedna ay soo saareen inaan dhulbahanta taleex ku shiri karin inay derisyada nabad kula noolaadaan waxyaabo badan oo shirki sarmaaye ka soo baxay oo intaba ay ahayd khaatumo hadii hore hadday xumaatay khaatumo dambe uma baahnin waa in dadku isu yimaadaa ka shira halka lagu shirayo in laga dhaga adeygay saddex goor oo khaatumo timi in dad labaatan qof gaarhay oo deegaanka reer taleexa la isku dilay waxyaabaha dhibaatada ah ee dadkaa deegaanka degan kaga yimi meesha ama khaatumo ha ahaato ama puntland ha ahaatee ayaa keenay inay dadku u yeedhaan oo yidhaahdaan warkaalaya naga kaxeeya dadkan guryahayagii waxaanaan doonayn ku qabsanaya ciidamada rabitaanka shacbigu ku yimi go-aamadii shirkii sarmaaye ugaaryahan oo dhan oo afartaa magaalo iyo labada gobol degan ayuu ku tegey ciduu waxyeelayo inuu aan cid kale leedahay uu qabsaday dhul somalilan layidhaah oo xuduud leh oo caalamku yaqaano ayuu tegey waat cid allaaliyo ciduu wax u geysanayaa ma jiro waa tahay ee puntland waxaa kale oo ay sheegayaan ama madaxweyne ku-xigeenku uu sheegay inay gacanta ku hayaan rag ka tirsan al-shabaab hargeysa soo maray sideeda iyo qalab sidoo kale siduu hadalka u leeyahay oo lagu qabtay ee ee dagaalkii galgala marka arrinkaasi dhinaca kale maamulkiina siduu u arkaa yaa adeer arrintaasi waxba kama jiraan galgalo ninkii haystay marka horena iyaga xaggooda ayay galgali ahayd oo haddii cidi halkaa xiriir la leeday iyagaa la lahaa iminkana ninkii haystay xamar baabu tegay oo inaanu shaqays ku leenahay iyo galgala midna ma jirto arrinta shabaabtee uu maalmahan wasiir madaxweyne ku-xigeenka ku celcelinayana waxa weeyaan wax allaaliya wax somalilan ka jiraa ma jiraan meelo ay ku leeyihiin oo xarumaa ay ku leeyihiinna ma jirto dowladda ingiriiska iyo united nationska iyo beesha caalamkuna somalilan way ka wada warhaysaa meel xerya ay ku leeyihiin meel ay habeen u haydaan xabsiyada iyada waxaa ka buuxaa bilotka badcadbadeeda boosaaso iyo eryada kasoo duusay iyo iyo iyo al-shabaabka iyada xaggooda kasoo tagay marka waxaanu dhaqan u leenay maaha adduunkuna wuu ogyahay meel allaaliya meel guryaha iyaga ka mid oo somaliland ka mid oo ay shaga kuleeyina ma jirte isaga meesha uu joogo ayaa intii faroola ka tegay dayacan oo hadday meel ku dhuuman karaan ay ku dhuuman karaan laakiin annaga meel ay ku dhuuman karaanba ma jirto waayahay haatan diriirta ka socota gobolka sool ee labada dhinac een, dadka deegaanka ayaa lagu tirinayaa inay dagaalamayaan kasokow maamulada labada darafe ee kala sheeganaya mid walbaba inuu ka taliyo deegaankaasi ma garanayno wadahadalka madaxweynaha iyaguu ku baaqay iminkaan ku baaqaya horuu ugu baaqay berri baa lagu baaqayaa marnaba anagu wadahadal iyo nabadnaanaan diidin laakiin dhibaatada waxaad moodaa tii koonfur ka jirta iyo muqdisho inay dowladda soomaaliya usoo rartay deegaanada ay xuduudda leeyihiin soomaaliya ama hawda haata ama nugaal nugaal caqli baa lagaga kaxeeyey halkan lafteeda dhibaato dowladdu wadaa ma jirto laakiin waxaad moodaa inta badan inay ka imanayso xildhibaanada halkaa jooga xamar jooga oo khaatumo sheeganaya oo doonaya maanta intay sanbiil ku qaadaan gobolka sool la yidhaha inay muqdisho oo baaba'day oo adduunkii ku wareeray inay geeyaan taasina waxaanu ka yeelayna maaha hadday haw tahay iyo hadday nugaal tahayba rabitaanka shacbigay ka imanaysaa waa dal lagu soo duulay oo soomaaliya kusoo duushay international communitan communitygaan u sheegaynaa midowda africaaan u sheegaynaa dowladda etoobiya aanu xidhiidhka wanaagsan leenahay baanu u sheegaynaa jaamacadda carabta ee badda cas maanta nabadgelyada ku maraysa iyo adduunkaanu u sheegaynaa ma aqbalayno dhibaatadii koonfur taallay in loo soo raro sool iyo somaliland oo jabuuti iyo etoobiya khalkhal la geliyo taana Waad- manaba yeelayn waa taa dhibaatada xamar bay ka socotaa xamarna maanta iyadoo adduunkii ku wareeray inay annagana wareeriyaan kama aqbalayno shacabkayaga iyo dowladdayaduba istaanbayaga ugu adkaaban ku jirnaa geeska afrikana waa ilaalinaynaa annana waa iska ilaalinayna waa tahay si lamida sidaasi ayaa dhankiinana loogu eedeynayaa inaad eh, dhibaato deegaanadaasi ka wadaan oo xag maamul iyadoo laisku riixriixayo marka en, adigoo iisoo koobaya jawaabta maxaa xala ood waktigan u aragtaa in lagu dejin karo xiisada sool inadeer waxaa lagu dejin karaa oo aan dhaqan u leenay oo aan waayo aragnimo u leenay ee oo aanaan marnaba aqbalaynin horta kow inaanu wadahadal iyo nabad dadka yaga iyo dowladdayaduba ay diyaar u yihiin cid kastoo wax tabanaysa inay ku qanciyaan ta kaleeta alla waxa weeye nabad aanu anagu maanta wadno horumar baa daba socda waad ogtahay laascaanood maanta tacliinteedu siday tahay kuwa naga soo horjeedaa qira inay ka raysatay intii ay ka maqnaayeen een, horumarka waanu wadaynaa jamaca baanu wadnaa nabad baanu wadnaa economical een, bulshada sidaanu dhaqaalaheeda u korin lahayn baanu ka wadnaa colaadna ma yeelayno mid somaliland lagu kala qaybiyo ma yeelayno mid geeska afrika wax lagu yeelo ma yeelayno mid jabuuti lagu duulo ma yeelayno mid badda cas burcadbadeed lagaga noqdana ma aqbalayno waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed xasan indho oo ka tirsan golaha guurtida ee somalilan khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ayuuna goor dhaweyto iigu waramayay
waa hagaag dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o e washington guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ciidan u dirtay magaalada marka guddoomiyaha waxaa kaloo uu sheegay in ciidankaasi ay yihiin kuwo ka madax bannaan dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay haaruun macruuf ayuu uga waramay dirirta ciidankaasi iyo halka ay marayaan wadahadallada socda
ee horumarka runtii oo maanta yimid runtii maxaan ku rahdaa magaalada marka ee gobolka shabeelle hoose ee ciidan maxaan ku rahdaa isku dhafa ayaa magaalada la keenay ee oo dowladda dhexe soo dirtay runtii si xasradan iyo waxaano dhan loo dhameeyo iyo khilaafaadkii labada beelood maxaan ku rahdaa in maxaan ku rahdaa halka laga saaro ciidan waxaa na soo gaaray runtii oo isku dhafa oo military ah booliis leh oo nabad sugid leh runtii ciidankaasna waxaa la dejiyey magaalada marka waa garta marka ciidankaasi intay leegyihiin xoogoodu Eh, ciidan horta waa ciidan hadii la yidhaha waa sir lagama sheego eh, idaacadaha laakiin ciidanku waa dhowr boqol Eh, runtii eh, oo gawaaridooda gaashaamo wata oo loogu talagalay amniga degmada marka inaan laga goorsamin oo gacan bir inay ku qabtaan
waa garta marka een, ma la howlgeliyay ciidankaasi oo magaalada ma lagu daadiyey mise weli meel bay ku xaraysan yihiin
ciidankii waa la howlgeliyey oo maxaan ku yidhahdaa waxaa la kala dhigay goobo muhiima oo ku yaala degmada marka sidaba sida maxaan ku yidhahdaa saldhiga sida maxaan ku yidhahdaa magaalada afka laga galo sida magaalada bartankeeda iyo meel walba
waa garta marka ciidankani een, xaggee laga keenay waxaan ogeyn laba dhinac inay ku dagaalameen ee, xubno k- ka tirsan dowladdana labada dhinac ay la kala safteen intaasi way jirtay sida lasoo war- lagu soo warinayay ciidankani labada dhinac miyay ka madax bannaan yihiin
ciidankan waa ka madax bannaan yihiin ciidan hadda la saftay oo anagu aan ognahay ma jirto oo ku kala saftay kulli taba arrinta wasiirka gaashaaniga wuxuu noo cadeeyey ciidan ka qaybgalin inaysan jirin dagaalada sokeeye ayuu yidhi marka saaleliga marka dee ilaa hadda baaritaankii waa socdaa annaga xaggeenna marka ciidankani kulli taba waa ciidan dowladda u aragtay inay dhexdhexaad yihiin waa garta xaggee laga soo raray marka ciidankan muqdishoa laga keenay ma gobol kalaa laga keenay
ciidankan waxaa la keenay magaalada muqdisho ee caasimadii soomaaliya
waa gartay ee, yaa taliya waa ciidankan
ciidanka eh, taliyayaal badanaa la socda nabad sugidda taliyay le- taliyay leeyihiin Eh, ciidanka booliiskana taliyay leeyihiin ciidanka milit- militarigana taliyay leeyihiin marka adugu saddexdaa taliyaa la socda Waa- laakiin wasiirka gaashaaniga ay hoos yimaadaan waa ahna gar wasiirka eh, kusimaha wasiirka amniga qaranka waa gartay marka labadii dhinac ee ku dagaalamay magaalada marka iyo meelo kaleba ma ogolaadeen ciidankan inay la wareegaan magaalada marka Eh, kulli taba labada dhinac eh, ilaa hadda waftigii waa ku guda jiraan hal dhinac eh, runtii asagaaba dalbaday oo yidhi magaalada waa in ciidan maxaan ku dhaha la keenaa xoogga dalka soomaaliyeed oo isku dhaf ah oo dhexdhexaad ah Eh, dhinaca kalena kulli taba maxaan ku idhahdaa eh, haddayna ogoleen maba imaan lahaynba Eh, maxaan ku idhahdaa eh, inay ogol yihiin baa meesha ka muuqata
waa gartay wadahadallo aada u xasaasi ayaa socday marka iyo magaalada muqdishoba dhinacyadu hadda ma isku soo dhowaanayaan waxaan maqlaynaa warar ah in khilaaf uu ka jira meesha khilaafaadka maxaan ku idhahdaa ka jira meesha maxaan ku idhahdaa hadda meel xasaasiya way kasoo durteen oo aad aad ba laisugu soo dhawaaday oo meel fiican bay marayaan waxaan rajaynaynaa insha allah maalmaha soo socda in khilaafaadkii maxaan ku idhahdaa in inta ugu badan ay dhammaan doonaan walow khilaafaadkii ay bilaaw ahaayeen beryahanba maxaan ku idhahdaa laakiin maanta meel fiican ayaa wadahadalkii uu marayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in arrintaas lagu guulaysan doono su-aashay ugu dambaysa yaa wada hadlaya labada dhinac ma xildhibaano labada dhinacba ma saraakiil iyo mas-uuliyiin labada dhinacba ma odayaal beeleedba yaa wada hadlaya waxaa wada hadlaya labada beelood macnaha wadahadalku meel meelo badan bay ka socdaan caasimada muqdishona way ka socdaan dhinaca madaxweynaha ra-isul wasaaraha way ka socdaan dhinaca wasiiradii guddiyada lasoo diray guddiga dib u heshiisiinka lasoo diray way ka socdaan oo gobolka shabeeloose wixii waxay taallaa magaalada marka marka yani aad iyo aad yani diilo fiican bay leeyihiin kuwa gobolka shabeellaha hoose dhexdiisa ka socda kuwa muqdisho ka socda xabad joojin iyo colaadan in la joojiyo ma ku heshiiyeen dhinacyadu
hadda xabad socoto ma jirto dagaal socdana ma jiro
kaasi wuxuu ahaa cabdilqaadir maxamed nuur sidii guddoomiyaha shabeellada hoose oo haaruun macruuf qadka telefoonka ugu warramayay
waa hagaag habeen wanaagsan dadkana dhegaysanaya waxaad nagala socotaan v o a washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waatan falastiin axmed iimaan oo nala socodsiisa
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkani waxaanu ku eegaynaa dhallinyaro soomaali maraykana oo la sheegay inay ka tageen gobolka minnesora iyo qeybaha kala duwan ee dalka maraykanka oo markaasi ka qeybgelaya dagaalada ka socda dalka syriya ma aha markii ugu horreysay ee dhallinyaro soomaali maraykan ay ka tagaan dalkan si ay ugu biiraan dagaalada ka socda meelo kala duwan oo caalamka ah gaar ahaana soomaaliya iyo syriya haddaba maxay tahay sababta dhallinyarada soomaaliyeed ay ugu nugul yihiin rabshadaha iyo dagaalada maxaase keenay in dhallinyaro ka tagta dalkan maraykanka ay ka qayb qaataan dagaalada ka socda soomaaliya iyo syriya barnaamijka waxaa igala qaybgalaya sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka daarul hijra iyo xaashi shaafi oo ah agaasimaha guud ee hay-adda somali action alliance oo ah hay-ad arrimaha bulshada ka shaqeysa oo xarunteedu ay tahay magaalada minneabolis ee gobolka minnesora marka ugu horeysa kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaas waxdhawanay aad baa umadsanta asalamu calaykum waraxmatullah
marar badan ay kusoo noqnoqotay soomaalida maraykanka degan gaar ahaan gobolka minnesora oo ah meesha ay ugu badan yihiin in la yiraahdo kooxaha ka dagaalama meelo kala duwan oo dunida ahay ku biireen hore soomaaliya loogu sheegay hadda waxaa la sheegayaa in ay ku biireen dagaalada ka socda syria maxay yihiin dhalinyaradan hadda la leeyahay dagaalada syria aadeen aan ku hormaro sheekh cabdiraxmaan bismillah alxamdulilah marka hore farasilaad waad umahadsan tahay adiga iyo idaacaduba waxay la tahay marka hore markaan arrinta syria yaro fiirino way ka yara duwan tahay arrintii soomaaliya oo soomaaliya waxay ahayd arrin ku kooban bulshada soomaaliyeed inteeda badan inkastoo anaguna hayna dad kale oo soomaali ahayna ay tageen oo la yidhi dagaalka ka qayb qaadanayeen arrinta syria waxaad moodaa inay ka yaro ballaaran tahay oo ay meelo fara badan iyo dadyow kala duwan oo kala duwan ay si ugu dhex jiraan marka loo yimaado dadka soomaalida ama dhalinyarada hadda laleeyahay way baxeen inkastoo laga yaabo numberka ama inta hadda la sheegayo inaan weli cadadkooda aada loo wada xaqiijinin waxay la tahay waa uun mar kale ayaan darro kale oo bulshadan qayb kale kaga imanaysa oo ah dhalinyaro aan fahamsanaynba waxa ka socda meesha iyo wuxuu yahay in uun ciddii dooni ama sidii dooniba ha noqotay ama internet ha noqoto ama mushkilo kale ha noqotay in uun haddana lagu qanciyo ama isku qanciyaan inay meeshaa dib u aadaan oo markaa kadibna iyagoo naftoodii ay halaagaan ummad kalena nafteeda ay halaagaan waxaad moodaa inay musiibo uun tahay musiibadaana waxaa laga yaabaa asbaabaha keenaya inay noqdaan ama tagaan in uun waxyaabo fara badan oo isbiirsado oo kala duwan ay noqon karto laakiin xaqiiqa ahaan waa waxaan sax ahayn diin ahaan waa waxaan sax ahayn caqliga saxda ah waa waxaan iyadana sax ahayn weeye muxuu ahaa qof muwaadinaho maraykan oo halkan jooga intuu uu isaga oo wax baran kara bini aadamka wax fiican kusoo kordhin kara bini aadamka wax wanaagsan kusoo kordhin kara inuu bini aadamka burbur kusoo kordhiyo wax saxa ma aha yani marka waa un waa ayaan darro kala weeye waa mahadsanta xaasha haye maxay caruurta soomaaliyeed ugu nugul yihiin rabshadaha oo meesha dagaal ka jiraba ay ugu fududahay inay tagaan gaar ahaan caruurtan een, dhallinyaradan fursadaha haysta maraykanka jooga boqol waxay samayn karaan haysta maxay u doortaan inay dagaalada aadaan wax ma ka ogaateen arrimahaas wallaahi n walaal horta mar kale waa mahadsan tahay eh, falastiin iyo bahda v o a waxaan kaloo ma salaamaya walaalkii shacabdimaan shariif salaan qaali ah Eh, runtii n waa ayaan daro arrinta noocaana dhalinteena inay maalin kasta ay victim u ahaadaan inay ku dhacaan dabin oo dad kale ay dabeen inay ayaga markasta safka hore ka noqdaan waa ayaan daro runtii waxaan aaminsanahay inay tahay cudub ku cusub bulshada muslimiinta gebi ahaan meeshay joogaan aan aaminsanahay inuu yahay cudubkii cudur runtii dhib weyn iyo dhaawac u geysanaya bulshada muslimiinta iyo caalamka iyo waxla dhaho mankind iyo humanka biniaadamkana wax dhibaato ku ah inay tahay waxa u sahlay dhalinteenna oo haysata fursadihii ugu qaalisanaa adduunka ku nool wadanka adduunka ugu qaalisanaa lagu noolaado ugu qiimaha badan iyagoo ka ah xubin maaha keliya inay marti ka yihiin balse xubinka ah awood ku leh ay noqon karaan waxa ay doonaan inay noqdaan hadday raadinayaan inay meel mas-uul ka noqdaan maraykanka mas-uuliyaddiisa cid ka xigtaysan jirin iyo haddana waxaa aragnaa inay kusii socdaan khatar ay nafsadooda ay geliyaan umad kalena ay dhaawacaan waxay ila tahay waxaan inta badan markaas fiiriso een kama marna cudurkan maskaxda ku dhaco mental illnesska la yidhaahdo oo ilmaha yaryar in badan aan ku aan dareensanahay in badan oo kamid ah inay qayb ka tahay laakiin innaga ahaan dhaqankeena uusan ahayn in la baaro ama la raadsho inay xanuunka noocaas u jira waxaan u haysanaa qofka inuu jin ku dhaco ee wax kale ka- kasoo baxsanaya intay wax caadi yihiin wiil dhalinyaro ah afarti afar iyo toban jir ah ismadihii janno culamadii ay garan weyd u garan karaa marka i don't think inay sax tahay waxay u aadeen laakiin wax weli baaritaan ku wadno weya insha allah sheekh cabdiraxmaan maxaa looga- laga ogaaday dhallinyaradan aada syria ilaa hadda xogaha laga hayo maxay yihiin yaa diray xaggee laga abaabulay maxaa xogoo adinku haddii aad tihiin een, bulshadii qaybihii ugu muhiimsanaa aad ka ogaateen
wallahi waalay markaan runta sheegna waxaan hadda ka ognaha ma jiro Eh, waxaan ku yar noqon arrintii hore oo ahayd qayb ka mid a intuu shaafi sheegay horta mushkiladan iyo asbaabta keenaysa waa laga yaabaa san haddaa yaro tilmaam wax badan oo kala duwan inay yihiin qayb ka mid a mushkilada ah cudurro maskaxda ku dhacda oo inagu aynaan inagu waxaan naqaanay keliya qofku uu waalan yahay oo maryuhu tuuray iyo waa caadi laakiin cudurro fara badan oo intaas u dhexeeya oo maskaxda insaanka ku dhaca ayaa jira marka taas inay qayb tahay waa suuragal weeye qaybaha kaloo laga yaabo inay sabab ka noqon kartaan ay ka noqon karto asbaabaha waxa weeye haddii inagu waxaana fiiri ummad dhan oo qarana oo burburtay ma nihin dad dadkoodii waxgaradka ahaa mutacalimiintii ay dibadda usoo baxday keliya ma nihin wa- wadan dhan baa burburay oo kiisii wax yaqaanay kii aan wax aqoonin kii magaalo ku koray oo ku dhashay ku aan weligii magaalo arkin ayaynu wada nimid eh, mujtamac noocan oo kaleeta ah markaynu haddana mujtamac aynu nimid waxaan dareemaynaa inaan nahay dad madow waxaan dareemaynaa inaan nahay dad minority waxaan dareemaynaa inaan nahay dad eh, laga tira badan yahay marka waxaa laga yaabaa asbaabta qaybo ka miduhu ilmaha yar inuu waayo ama uu arki waayo wax la yihahda sense of belonging anigu yaan ahay identity crisis waxaan loo yaqaano oo ah inuu isgaran waayo cidduu yahay taasuna inay sabab kala noqoto ayaa suuragala qoysas burbursan iyo mashaakil faam wadan soo burburay markuu yahay qoysaskiina way burburayaan qoyskii burburay laftiisiina qayb ilmihii handhali handhali waayo ama controli waayo ama ilmihii uu baahidoodii aan garan weyno iyaduna inay sabab taha suuragala sababta labaad ee kaleeto inuu yahay fikri diinuhu khaldamay oo kan dunida dhanba mushkilada ku ah xaqiiqatan inuu iyaduna yahay oo islaamkii oo si- sidii saxda si aan ahayn loo turjumay sidii saxda ahayn si aan ahayn loo micneeyey inay iyaduna tahayna waa suuragal weeye maxaa jira wax jihaada oo ka socda syria ma jiro wax jihaad oo soomaaliya ka socdaana ma jiro dadkan waa dad muslimiin oo islaynaya iyaga oo dhiigooda isbarnaysanaya marka tafsiir xumo noocaasa inay qayb ka tahayna waa suuragal horta asbaabahaasoo laysku wada daray iyo kuwo kale ayaa laga yaabaa inay keeni karaan bixidda Waa mahadsan waxa kaloo aan marna la iloobi karin falastiin Ah.
adoo raalliga ah khatarta internetka xaqiiqatan isaga laftiisa lama iloobi karo maxaa jira hadda xataa maalmaha waxaa ku jira internetka gruubo soomaaliyeed jooga oo soo gelaya xayeysiis la yaab leh oo ah eh, qofkii oo maaragtay odhanaya eh, soo baxa soo dhoofa tigidkii laftiisii oo weliba tigidka uu ku uu ku uu ku yaalla calaamadiisa dadku inay leeyihiin minasooto ka soo baxa yani marka eh, wixii keenay hadda wax ma laga ogaaday weli waxaan ka ognahay ma jiro waa mahadsantaha een, khadka telefoonka waxaa ku jira cali ibraahim oo magaalada minneapolis jooga een, cali haye maxaa weydiineysaa een, sheekh cabdiraxmaan iyo xaasha
sheekh cabdiraxmaan iyo shaafic ah, waxaan rabaa inaan weydiiyo wax dabagal ah oo ku saabsan bixitaanka dhallinyartan oo lo- la sameeyey oo ay ay nala qaybsan karaan haddaan nahay somali american community oo minnesota ku nool ma jirtaa waa mahadsantaha xaasha haye
waxay ila tahay walaalkii cali waa mahadsan yahay waana su-aal aada muhiim u ah runtii ma ahayn keliya kuwan hadda baxay kuwii hore baxay waxay noqotay kuwo dhaawac iyo xanuun badan nooga taga laakiin ma ayna noqon bulsho iska fadhiisatay cashir baan u qaadanay waagaas waxaan ka taxadarnay oo ka dadaalnay inaysan dib daba noogu soo noqon laakiin waxa ayaan darro amar labaad inay soo noqoto runtii cali ma dhihi karno wax specific ah hadda ma hayno aan odhan karno qofkaas ama gruubkaas baa ka dambeeyey laakiin siduu walaalkeen is cabdiraxmaan u sheegay waxaan hubnaa lana hubaa inuu qayb weyn uu ka yahay waxaan la yidhaahdo cyberka ama internetka ah inuu qayb weyn ka yahay oo waalidiinteenna iyo culummadeenna waxaa laga yaabaa meelo aysan booqan oo adiga keliya wiilashan ay booqdaan iyo kuwa xag jirka ah ee dhibka wada ay jiraan culummadeenna aysan ogeynba xataa waxaa meelaha cilmi cilmiga noocaas aysan arkinba marka waxay ila tahay culummadeena inay ufoojignaadaan inay ogaadaan waxa socdo oo aysan ahayn cashiradada qaatee internetka waxa laga qaatay inay ufoojignaadaan inay muhiim tahay si ilmaha loola socdo laakiin waxaan ognahay inuu internetku uu qayb weyn ka yahay of course fakarkana kama usan iman hawada oo shaksiyaad aaminsan way jiraan bini aadam ah oo bini aadamnimo ilmahan xiriir oga leh waa mahadsanta sheekh cabdiraxmaan haddaa wuxuu ka dhawaajiyey in ay dhici karto in si qalada loogu turjumo diintii oo ilmahani warbixin qaldan ay heleen adigana waxaa sheegtay in dhibaatada ugu weyn internetka uu yahay mar haddii dhibaatada saasaa u ogtihiin horena waayo aragnimo tan la mid a idin soo marto caruurta dhallinyarada soomaaliya aada aad la socoteen maxaan loo helin xal arintan looga hortegi kara gaar ahaan adigii sheekh cabdiraxmaan oo kamid a culimmadii waaweyneed ee gobolka ee soomaalida ahaa iyo adoo kaloo hadda hay-ad weyn magaaladii ku haysta oo arrimahan ka shaq maxaa idinka hor istaagay inaad arrintan ka hortagtaan intaanay dhicin anigu aan ka hormara wax yar waxay la tahay falastiin aad umaasan saar aada muhiim u ah weeyaan mujtamaca soomaaliyeed ee gobolka minnesota maraykanka ku nool waa boqolaal kun iyo uu badan yahay taqriiban marka dadka ku nool wadanka maraykanka oo dhanu ma wada noqon karaan boqol kiiba boqol inay wada nadiif noqdaan yani marka taas waa qayb oo ummadda qof dembi gala ama qof crime gala ama qof khalad sameeya waa la helayaa sidii markay arrintu dhacday two thousand sixkii ilaa iyo hadda xaqiiqatan dadaal fara badan oo ku saabsan wacyigelinta bulshada ayaa la sameeyey dadaal fara badan oo waxaa la sameeya xataa mararka qaarkood calaamadaha lagu garan karo qofku isbedelka isbedelku mararka qaarkood ma aha oo keliya kan hadda aan ka aan ka hadlayno haddii uu waalidku dareemo u arko ilmihiisii oo waxbarashadii iyo iskuulkii shalay uu ku fiicnaa aan ku fiicnayn oo durba uu gareyrkiisii uu hoos u dhacay waa waa waa waa cil waa asbaab way odhan karta waxbaa khaldama yani ma aha boqol wax badan isku wada jira haddii la arko ilmihii oo shalayta ama dadka la ciyaarayay ku dhex jiray la kaftamayey laakiin hadda u muuqato inuu tash ku furan yahay ama mawjadi ku furan tahay oon qosalkii lahayn farxaddii lahayn fik maanta oo dhan fikiraya ay ka muuqato inuu murugaysan yahay iyada lafteedu waa calaamad kale weeye calaamada kale waxa weeye inuu dadka ka dhex baxo oo mar walba uu noqdo ama majmuuco yaroo isaga keliya u saaxiibaya inuu la hadlo familiga markuu yimaado xataa uusan guriga qayb ka qaadanine keligii iyo combyuterkiisa keligii iyo qolkiisa uu noqdo waa calaamad kale weeye calaamadaha kale noqonaysa markii la arko qofka isaga oo bulshada dadkii fikarka u ahaa ama culimadiisii ama waxgaradkiisii mar walba caynaya naqdinaya wax ka sheegaya iyada lafteedu waa waa calaamad kale weeyaan waxaas marka ma wadaha oo keliya kan haddaan ka hadlayna ee magaca kisrimismka ama xagjirnimada loo bixiyey inay jirto maskaxdaa taa dhici karta marka waalidku markuu arko calaamadaha noocaas oo kale ah ama uu arko xataa qofkii masaajidka jooga ee sheekha dhallinyaradii waxuu sheegaya calaamadaha noocaas markuu ku arko waxaa muhima in la raadiyo dad mutakhasisiin ku ah culumta psychologiga maskaxda culumta dadka soo koraya ee dhalinyarada isbedelka ku yimaada in markaa marka iyagii tale la weydiiyo iyagii marka waxaad moodaa intii dhowrkii sane lasoo dhaaftay waxa inaan wax badan ka baranay arrin fara badan oo wacyigelina noocaasa inaan samaynay waa mahadsantaa haya xaasha adoo soo kooba runtii waxaan ku raacsanayaa walaalkay isha cabdiraxmaan shariif sidii wanaagsanada uu macnaha u bayaaniyay runtii waa waa waxaan aragnay oo runtii waxaan wax ka qabasho badan baa dhacday badan baa dhacay sidii waagii hore dalinta hore u tagtay wixii ka dambeeyey decline weyn baa jiray oo ah inay yaraato bixitaankii badnaa waxaa qayb ka ahaa culummada laftigeed alxamdulilahi rabbilcaalamiin oo waagii hore aan ka hadli jirin fakarka khaldan si babligli ah inay babligli ooga hadlaan masaajidada waaweyn ee gobolka minnesota oo dhan ay noqoto calaamad looga hadlo mar kasta muxaadarooyin waaweyn laga qabtay convenshino badan laga sameeyey laakiin waxay noqotay fakarka laftii laga hortago fakarkan kaldana diinta la qaloociye ah in laga hortago taasna waxay sahashay alxamdulilah in dhalin badan oo ku qanacsanaa fakirkaas inay dib iska saxaan inaysan diin ahayn arrintooda ay tahay damac niman ama gruub khaas oo raba siyaasad gooni inay ku gaaraan inay inay tahay taasna alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan filayaa inay u waa mahadsanta waa mahadsanta waxaa qadka telefoonka ku jira een, daahir maxamed oo gobolka een, minnesota ku sugan haye daahir sheekha su-aashaan weydiinaa waxaa weeye seven berry dadkan baxaya waxaa lagu eedeeyaa in ay culimu ku qancisay ama dad wadaada ah dana gaar ha baala hadaan islamarkaana qof bil'aadama wax lagu qanciyo naftaada dil waxa ugu dambeeya ugu xun weeye marka culimadu barnaamijka maxay dadaal dheeraadii oo tiro badan loo samayn layaa sida masaajidada iyo dugsiyada iyo meelaha la yidhahdo dadka waa laga hanuuniyaa looga hortegi layaa dadka falalka wadana dabagal dheeraad ee loogu samayn layo looga qaban layaa bulshada inteeda kale waa mahadsan tahay waa su-aal fiican wey bismillah waxay la tahay tii hore aan dib ugu celinuno hadda aad eh, xaqiiqadu waxa weeye eh, waa run oo qofka waxa uu lagu qanciyo waxa ugu dambaysa naftiisa dil oo isqarxi dad kale oo innocent ah ama aan waxba dembi a galabsanin oo intooda badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ay muslimiin yihiin isku qarxi waxyaabaha ugu u- ugu khatarsan ee ugu dhibadana qofka lagu qanciyo weeye laakiin ani waxaan isleeyahay markaad dib u celisa haddana eh, ama cidi ha ku qanciso ama isaguba internet iyo meel kale ha ka galo eh, waa uun waa fikri jira oo muuqata oo qofkani uu si u akhriyey ama si loogu sheego weeye wacyigelin ma laga sameeyey haddaan sheegayo xaqiiqatan wacyigelin fara badan oo fara badan oo fara badan baa laga sameeyey laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano mararka qaarkood innaga lafteennu eh, duwalka eh, ugu xoog badan dunida oo waddanka maraykanka uu ka mid yahay ayaa marar fara badan ay suuragal tahay authoritygiisa awooddiisa inuu wax ka baxsanayo ama uu wax ka uu- uu- uu- uu- uu wax ka qarsoomayo sidaa darteed ma aha micnaheedu bulshadu inaysan dadaal samaynin bulshadu weli inay dadaalkii samayso aan u baahan nahay Eh, dadaal fara badan waa la sameeyey inta dhimanna aan sii samayno inta amaan dhihi lahaa aniga Een, waa mahadsantiin Een, dhallinyaradan marka la fiiriyo een, dagaalada aadaysa ama soomaaliya ha noqoto ama syria ha noqoto een, ma dad waxay u badan yihiin marka idinka fiiriseen bulshadiina aad ku dhex jirtaan dhallinyaro sidee ahay u badan yihiin qoysas sidee ahay ka yimaadeen ma jiraan waxyaabo saacidaya oo ay uga duwan yihiin dhallinyarada kale ee waxbarata oo xagga noloshooda ah En, walaalay intii aan aragnay ilaa hadda sababta ma ahayn keliya ma aha minnesota waxaan aan arkay last sanadka lasoo dhaafay aan ka shaqaynayay ama group oo anagii waxgarad kale aan ka shaqaynaynay yurub dhowr wadano ka mid ah waxaan aragnay bulsho noocyo badan isugu jirta aqoontoodu ay kala duwan tahay dhalinyarada baxday oo hataa ka tagtay minnesota labadi kun iyo sideed labadi kun iyo toddobadii haddaad dib u fiiriso ma aysan ahayn keliya hal group oo isku wadada ah ama waxbarasho ahaan isku mid ah waxay ahaayeen kuwa jaamacada ka qalin jabiyey iyo kuwa aan iskuolba aadin oo drop out ahaa yay isugu jireen laakiin markaad inta badan fiiriso bulshadeenna waxay tahay bulsho ku nool waa bulsho waxqarinta aada ugu sahlan waxaa noo naga dhacday magaalada minnesota ama stateka minnesota la yihahda aan ku noola ka dhacday dhalinyaro isdishay dhexdooda ama qof qof kala dilay oo aada maqlayso waalidkii iyo ehelkii kii wax dilay uu ka soo jeeda ama uu ka dhashay intay lacag u aruuriyaan inay u diraan say u qariyaan ninkan criminalka ah ay u diriyaan soomaaliya uu dad kale sii laynayo marka ummad u sahlan baynu nahay waxqarinta marka dhalinyarada noocaana ma kala laha Eh, laakiin inta badan waxay yidhahdaan sida eh, raseesyo badan ay sheegayaan waa dhalin intooda badan guidanceigii guriga uu ka maqan yahay inta badan dhalin waalidkooda oo labada waalidba involve aysan ku ahayn noloshooda waa mahadsantahay Eh, ani waxay la tahay intaa uu shaafi sheegay eh, gaar ahaan qaybta ah waalidka iyo kaalintiisa arrintan markii aynu ku noolayn eh, falastiin ay soomaaliya ama geeska africa eh, qofka waxaa korinaysay abtiga eedada habaryarta adeerka ina adeerka iyo aabbaha iyo hooyada iyo bulshada oo dhan baa korinaysay Eh, adiga ama aniga oo khalad samaynay hadduu qof is- dariiqa inagu arko wuxuu odhanaya waa ka leexo ha samayna waxan maanta tii ma jirto marka waxaad kaalinta ugu muhiimsan laga doonayaa waalidku inuu aada ula socdo eh, ilmaha marka arrintaa xaqiiqatan ah eh, waalidka iyo meesha aan soo galnay qaabka ay u samaysan tahay ka warqab la-aan inay meesha ka soo baxdo waa suuragal weeye waa mahadsantaha Een, waxaa qadka telefoonka ku jira een, sadiiq yuusuf oo minnesota jooga haye sadiiq Eh, dadkii ka soo qaxay soomaaliya ee nabadgelyo usoo doontay dhul shi- dhul fog oo maraykan iyo qurbo fog sida yurub iyo maraykan inay halkii ay colaadda uga soo qaxeen nabadgelyo la-aan bay kasoo qaxeen colaad bay kasoo qaxeen dhul nabada yimid inay nabadii intay ka tagaan dhul colaada oo ina welibana garanayno xataa geeska africa ahayn oo dhul fog oo shisheeye kale ah musna ahaadaan laakiin shisheeye ah oo dhul arab iyo intaasoo qoomiyadooda kala duwan isku dagaalamayaan ama kooxood inay tagaan maxaa keenay se ma- caqligaasi caqli habaysan ma yahay se
waa mahadsan tahay een, waxaan siinayaa xaashi haye
runtii waxay ila tahay wa waxaan filayaa inay tahay maangaabnimada bini aadamka qofka bini aadamka fili caqliga ilaahay baa baxsan caqligana waa waa gift ilaahay qofka uu siiyo haddaad di- diinteena dib ugu noqoto kole shacabixamaa ku jira een, khadka Een, waxay la hadashaa diinta eh, dadka cu- eh, ilaahay wuxuu isbaagsiin badan kusoo noqonaya dadka yaa ahlul caqli yaa ahlul albaab yaa ahlul absaar dadka aragtida fogow dadka maskaxda furan macnaha dadka lala hadlayo ma aha dadka tegay maanta siiriya ma aha culumo ma aha dad diin aqooneed aqoon diineed oo fog leh laakiin waa dad aan filaya mentally maskaxiyan inaysan caafimaad qabin aqoon diineed oo inna haba yaraatee aysan aqoon diineed aysan lahayn yaan aaminsanahay balse dad fowdada jecel dagaal jecel oo violence ah bini aadamka lagama waayo marka wax ilaa hadda xal loo heli karo waa in just mujtamac oo dhan ay u istaagaan een, aqoon gooni iyo daraasaadna laga sameeyo sidii looga hortegi lahaa faqadka kaldal
arrinta ku saabsan maxaa keenay qayb ka mid waan ka joognay lakin arrinta ugu muhiimsan waxa weeye oon shaka ku jirin qayb ka mid ah sida hadday aan tilmaamayay haddii si khalada loo turjumo risaalada ilaahay subxaana watacaala ama qur-aanka ama axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii si khalada loo turjumo waxaa imanaya outcome khalada ama natiijo khalada ayaa imanaysa Eh, khaladkaasi marka waa kan hadda aan aan aan aan aragno weeye oo marka loo turjumo dad iyagu islaynaya oo muslimiin ah eh, inay qolaba qolada kale ku janno tagto ay tidhaahdo waan waan ku shahiidaynaa meeshaasu waa meesha khaladku asalka uu ka noqday weeye marka hore markii arrinta xagga fiqiga diiniga laga fiiriyo maxaa jira fiqiga islaamka ama aragtida islaamiga ah dad muslimiin ahoo islaynaya qolana mujaahidiin ma noqoto qolada kalena qoladii lagu jihaadaya ma noqoto arrintaas eh, falsafadan odhanaysa muslimiintu way isku jihaadayaan ama qolaa qolo kale ku jihaadaysa falsafadaas weeye mushkilada asalkeedu meesha ay ka khaldan tahay maxaa jira dadku way islayn karaan biniaadamku way islaayeen ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wain daaifataani min almu'miniina iqtataluu yani labadii qol ay islaynaysay muslimiinta ah, labaduba ilahay mu'miniin buu ku tilmaamay dagaalkoodana ilaahay jihaadkuma tilmaamin saa darteed dadkan islaynaya ee muslimiinta ah ee mushkilo uu aan iyada laftooda saxayn isku laynaya in la gaadhsiiyo isla- islayntooda qolana mujaahidiin weeye oo eh, muxuu ahaa waa jihaad bay ku jiraan qolada kalena waa kuwii lagu jihaadayey fiqigu meeshaas horta ka khaldamay asalka marka taas Waa waa mid in la mahadsantahay.
saxa u baahan weeye oo dib loo cilaajiyo tan kale ee ku saabsan waxaan isleeyahay hal arrin waan soo koobayahay qaabka aan eh, aan u korin caruurta ama qaabka xataa wax loo aan wax u barno waxay la tahay in dib loo qiimeeyo taa waxaan ka wadaa eh, haddii qofka loo koriyo keliya one way arrin kaftaraan ku daraya oo xaqiiqana ah ilmaha yar xataa marka la korinayo fiiri isagoo odhanaya hoyo waan dhargay oo cunto uma baahni baa cuntada afka loo geli ilaa uu kama tago maxaa jira waxaan baraynaa sidan keliya yeel yeel yeel laakiin ma uma ogolaano inuu ilmuhu joyce yara yeesho uma ogolaano inuu ilmuhu xataa waalidka su-aal weydiin karo ilmu uma ogolaano ilmuhu inuu sheekha odhan karo sheekh u kala waxaad ii sheegaysaa sax mahe marka waxaan rabnaa qaabka tarbiyada lafteeda inaan dib u qiimeyno oo waalidku ilmihiisa uu ku koriyo inuu khilaafi karo waalidku ilmihiisa uu ku koriyo inuu odhan karo aaba waxaan ii sheegaysaa sax ma aha hoy waxaan ii sheegaysaa sax ma aha i- inuu odhan karo ma- macalinka iyo sheekha waxbaraya ilmaha inuu ogolaysiiyo inay ilmuhu la niqaashaan ilmuhu la doodaan maxaa jira nabiyullaahi moxamed bay saxaabadu la doodi jireen calayhi salaatu wasalaam marka qaabkaa doodaaho ilmaha maskaxdooday furaysaa caqligooday furaysaa hadhow hadduu qof kale u yimaado wax iskaga shubi maago way diidayaan maxaa jira waxaan soo barnay inay maskaxdiisu dood iyo fikir iyo ayaan soo barnay waa mahadsantiin Een, waxaa qadka ku jira een, cabdimaalig xasan maxamed oo isna jooga minnesota haye cabdimaalig su-aashaada adoo soo koobaya ha aad iyo aad aa ugu mahadsan tahay ani su-aasha haya waxa waaye ani cabdimaalik xasan maxameda oo ku jooga ururka la dhaho ka joog Eh, su-aasha muhiimka ah anaga eh, haasana waxa waaye markii ay dhibaato jirto eh, eh, waay ay dadka u xanaaqaan oo u booboodaan marka ay- marka kalena eh, ayna waxba ka qaban karin Eh, ma ma sugeynaa markay dhibaato ka dhacday daraadeeda Een, midda labaadna waxaa rabaa su-aasha labaad raba inaa weydiiyo waxa waaye een, dhibaatada hanintay ciyaalka haysto in in in laga hadlo maxaa diiday in laga hadlo oo oo looga hadlaa marka keliya ay dhibaato gaarto oo marka kalena oo loo dhahaa dadka ka hadlo waxay yihiin f b i ama nooc kale oo laga farta lagu fiiqaa aana aana runtii rasmi ahaan ay u tahay certain people inay ka hadlaan sheekadan oo eh, badankoodna masaajidada ugu aamusan yihiin maxaa dhacay Een, so- sidan ay ahaan waxay ila tahay runtii een, qofka een, waxaan filaya cabdimaalik kulley magaalada waa nala degan yahay waa runtii waa ku faraxsana su-aashan qaalig inuu weydiiyo laakiin qof kasta oo meelasoorto degan ama masaajidada ku filan ama bulshada dhaqdhaqaaqeeda ka warqabay shantii sano lixdii sano lasoo dhaafay dhawaaqa ugu weyn ee kasoo baxaya masaajidada wuxuu ahaa fakarkan khaldan sidii loola dagaalami lahaa inay cumuuman culummada dhan ay isku waafaqeen alxamdulilah intooda badan inay si looga hortago fakarkan inuu yahay fakar khaldan culummadana in badan ay ka hadlayso waayo waagii hore ee nagu dhacday labada kun iyo sideeddii labada kun iyo toddobadii waxay noogu dhacday foojignaan la-aanna haysay oo ah bulshadu aysan aqoonba ulahayn waxa dhacay wiil soomaaliya inuu isqarxin karo maskaxdeena kuma ay jirinba caqligeennana wuu ka fogaa laakiin kadib waxaa abuurmay inay cashir noo noqoto midaas marka fakarka masaajidada maxay u aamusay masaajidada ma aysan aamusnayn waxaa laga yaabaa dhalintu ayagaan masaajidada ka warqan waa mahadsantiin Een, maxaa xal ah marka aan siiya sheekh cabdiraxmaan adoo soo koobaya walaal aad waad mahadsan tahay halka hadda qeyb aan ka tilmaamay hadaykana waan sheegay halka waxa ugu muhiimsan waxa weeye eh, waxaan ka bilaabay aniga markii la arko yani intaan la arkinba waalidkii inuu la socdo ilmihiisa dhaqdhaqaaqooda ilmihiisa iskuulka ay tagaan inuu aad iyo aad u- ugu noqdo waalidku inuu la socdo inuu ka qayb galo inuu sharar ka tago inuu ilmihiisa ogaado eh, waxbarashadooda eh, heerkay joogto sida ay tahay subjectka uu ku liito nooca uu yahay waa qayb waxaa kaloo muhiima eh, markuuna iskuulka joogin iyo meeshuu tago iyo cidduu la ta- ula ciyaaray iyo cidduu la joogo inuu barto haye xash aniga waxay la tahay sidaan xalka u arko een, runtii kow horta in la sameeyo prevention in laga hortago fakarkan qaldan intuusan dhicinba intuusan ubadkan dhibkan ku dhicin kow culummadu inay la timaado cumuuman si saxa oonan loo gabanin hebel baa xanaaqaya ama group baa weli fakar ahaan ku qanacsanoo weli aan saaxiibtinimadooda aan ilaalinaya in horta meesha laga saaro in fakarkan yaa fakar sun ku ah bulshada baabi'inaya khatarna ku ah dhalinyaradeenna ee taas horta inay culu- culummada ay gebi ahaan qayb ka ahaadaan si weliba preventive ah oo horm oo kahor intay wixii dhicin ah alxamdulilah sanadihii lasoo dhaafay cashiradan ka faa'iidnay wuxuu ahaa s d i da iyo soomaalida iyo jaamaca la jirtay waa qulaanta haysay iyo law enforcement inay xiriir u dhex maray Ciidamada oo ammaanka.
ahay cashiradii aan ka faa'iidaysanah xiriirkii dhex maray wuxuu kalifay hadda markay dhalinta baxday s d i da waxay sameeyeen reach out waxgaradkii Dadka inay la macnaha hadlaan.
saraakiishii ugu sarraysay baa dadkii xiriir la samaysay u sheegtay dadku waxaan jiro dhibkan inuu jiro aada u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen xaashi shaafi oo ah agaasimaha guud ee hay-ad ka shaqaysa arrimaha isku xirka bulshada iyo sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra oo iyagoo ku sugan magaalada minneapolis qadka telefoonka barnaamijka uga qaybgeliyay talintaan dib dambe u kulmi doono dhegaystayaal sidaas iyo nabad
waa hagaag falastiin axmed iimaan ayaana la socotiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystayaasha halkaad kala socotaana waa v o a washington haatana kusoo dhowaada dhaqanka iyo hiddaha waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb labaad oo ku saabsan martida iyo martisoorka haddaynu hiddaha xoogdhaqatadii hore ee soomaaliyeed maansadooda ka dhex goobno waxaan helaynaa sheekooyin iyo maanse dhab u ammaanaya martisooraha wax u quura kubkubooraha sadcaalka ah isla markaasna dhaliilaya muudarka ay gacmaha gurani ku yaallaan waxay ahayd bulsho isku raacsan tilmaamo dhowra oo kolba kii ku tilmaaman u tiqiinin horaad nolol dheer loo jeclaado geelidiisana laga naxo waxaa ka mid ahaa geesinimada xaaja aqoonta marti u roonaanshaha xarragada dulqaadka iyo aftahamada martida oo si fiican la isugu xilqaamo si wacanna loo sooraa waxay ahaan jirtay tilmaan uu gabyaagu dadka leh ku ammaano isaga qudhiisuna uu ku faani jiray markay maansayahanada kale ishayaan suugaanta martiduse waa tan badaneh maxaan ku tusaaleeya allaylahe aan ku bilaabo gabyaagii la odhan jiray xaaji cismaan sharmaarke oo ka mid ahaa madaxyaweynta saddanadii hobyood magaca dheer ku lahayd sida la sheegay waxay ul iyo diilkeed ahaadaanba mar dambe ayaa isaga iyo suldaan cali yuusuf wax soo kala dhex galeen sidii loo joogay baa barsadii talada gabyaaga laga waayey sababta dhab ahaan looma oga hase ahaatee abwaan cali qamar siduu iigu warramay arrintu waxay ka dhalatay suldaanka oo ka masayray cismaan oo ay bulshaweyntu aad u ammaantay aadna u hormarisay siday dadka qaar ku dambaabaanna madaxda soomaalidu ma jecla baa la yidhaahdaa magac aan keeda ahayn oo la wadwado si kastaba ha ku dhacdee muddo haddii la joogay oo xaggii suldaanka wax dabacsanaana laga waayey ayay cismaan ula ekaatay in laga jidbixi waayey suldaan calina uu ka galdaran yahay markaas buu gebiyey wuxuu sarbeebay inuu maagan yahay sadanadaba inuu ka daraabo haddii uu sidaas yeelana suldaan iyo ka hoosowba la wada tebi doono laguna darsan doono markii uu haddaba tirinayay arrimaha lagu tebi doono ayuu wuxuu ku daray deeqsinimadii iyo martisoorkii ay la ahayd in lagu wada yiqiin tixdaas oo dhextaalkeedu yahay sow la tebi maayo wuxuu xaaji cismaan ugu arartay tixda gabay guraasow baryahan daayay tirinteedii xalaanta u ka soo idhi hurdada goor dalool tagayee waxaan tabayay mooyee anoo taa hayaan kacayb halkii iyo toban jirkaygii waxaan tarayay leydiidiya boqortiirshihii aan ahaa laytix gelin waayey kol haddaan tawalo oon u kaco tu aan la gaaraynin shan haloo aan laga toobanayn sow la tabi maayo shantaas hal waxaan sidaan soo sheegay ka mid ahaa marti u roonaanshaha markaas buu yidhi erga toban habeen soo dhaxdoo timid halkaan joogo tulda geela inaan looga waad igu taqaanayne waa laygu wada toosayaa taajkir saan ahaa ee gacantan tashiirada aqoon sow la tabi maayo xaaji axmed fiqi oo ilka dahab ku magac dheeraa wuxuu ahaa gabyaal reer gallinsoora oo waagii uu noolaa bartamaha dalka si aad ah looga yiqiin siday caadada maansayahanadu u badnaydna haweenay uu dhowaan guursaday ayuu u tiri gabay dheeroo uu ku waaninayey isla markaasna uu anshigiisa ku barayey arrimihii uu kula dardaarmay oo badnaa waxaa ka mid ahaa inay u roonaato martida oo kolkuu joogo isagaaba joogee kolkuu maqan yahay aanay reerkiisa ku hungoobin si gaara wuxuu ugu adkeeyey wadaadada qur-aanka afka ku haya inay fadhiga uga kacdo oo aanay marnaba ku sheekayn qoyskii ilkadahab inay soo mareen waxna aanay ka soo dhadhamin wuxuu yidhi qaamowraan martida waa inaad qurux u soo dhaaye waa inaan qaraabo iyo xidid kaa qalgodahayne waa inaan culimmada qadsani qoyska soo marine qaariga markaad aragto waa lala qushuucaaye qadar loo karsho iyo neef la qala waa qamacadaane hala quursan qadow caanaheed qabax yaraad haysabu aniguba qorqodo ma ahi oo kuuma qayb xumiye adna qiimiley iyo ahow qaafadii dumarka sida ay martigelinta wacani hiddihii hore ee soomaalida ugu ammaanayd ayay mudannimada iyo marti ka seexashaduna ugu dhaleecaysnaayeen barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ku soo xusay muudanka martida ka seexda magacxumada ka raacdaa isaga uun kuma ekaatee warasadiisa ayay u gudubtaa looguna halqabtaa beri baa waxaa isu gebi jiray gabaygiina meel xun ka gaadhay laba ninoo tirinta maansada caan ku ahaa waa qowlan ducaale suldaan iyo cabdi warsame baanji oo cabdigahayr lagu naanaysi jiray gabayo aan waxba la isula harinoo isircay gaaray waxay isu tabiyaanba qowdhan baa u bayray wax ka sheegga warsame waa cabdi gahayr aabbihiisa isaga oo ku ceebaynaya inuu ahaa xaaja mayaqaan afgarooc ah oo geedka shirka laga eriyo iyo muudal doog iyo abaartoona aan martidu qoyskiisa ku leexan ayuu yidhi shir duddo ah haddii laysu tago degalka gaaroodi oo reydabtii loo dugsiyey dahab la waageeray da'roon muranta baanaha markii laysku wada daaray halkii raagan loo dooni jiray daabicii ficilka dalac buu ahaayoo warsame loo dambaabiraye waa tii faqri laga diray uu dababkii qoraya dadka ceeluguuduu aryaha didiye mooyaane inteebuu dacwiga loo qabsaday deedifada reebay marti daashay oo goor makhriba dadabta loo heelay inuu meyd digaaga u qaro u diriro mooyaane intuu gool dureemada ku koray daacad ugu loogay waxaa la yidhaahdaa bakhaylku ma xishoodo waxa dadka kale ay dhaqankiisa ka qabaanna dan kama yeesho wax walba waxaa uga daran xoogaaga uu haysto qayb ka mid ahi inay gacan kala gasho waxaa kaloo la yidhaahdaa marka ay waxbixin joogto bakhaylka dadku uma kala socna waa qorqode oo afadiisu maamulka reerka wax kuma laha bakhaylka ceebtu ma karto oo qofka wax u galeen amaba ku xil leh iyo midka aanay waxba isu ahayn waa isugu mid si ay haddaba taas inoogu muujiyaan waxay soomaalidii hore na dhaxalsiiyeen sheeko maad iyo murugaba leh oo nin bakhayl ah laga sheegay waxaa la yidhi habeen habeennada ka mid ah ayaa ninkaas mugdalka ah waxaa soo martiday sodohdiis haweenaydii uu qabay hooyadeed weeye markaas buu ka seexday islaantii oo ay calooshu gubanayso islaantii oo cad caano iyo badartoona aan tan iyo xalay jidiiman ayuu waagii u beriyey barqadii iyadoo xagga reerkeedii u hilhilanaysa ayaa waxaa la soo joogsaday bakhaylkii gabadheeda qabay ee xalay ka seexday markaas buu yidhi oo sodo xaggee baad u xirxiran tahay ma tegaysaa waxay tidhi haa maandhe waan sii soconayaa markaas buu isaga oo qadaadka xoqaaya cirkana kor u dhowraaya ku yidhi oo sodo maad iska joogtid xalayba waxnama aad yeelinay dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaje aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha isaga ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysaneysana waa v o a washington saare cidla nuur qodobadii wararka maxaad noo haysaa saare ay wararka caalamka ugu waaweynaa waxaa ka mid a dowladda maraykanka oo amartay maraakiibta diyaaradaha xambaaraa inay u diraan gacanka carabta si ay uga jawaab celiyaan mashaakilaadka ka taagan dalka ciraaq afhayeenka waaxda difaaca ee maraykanka john kirby ayaa sheegay in xogayaha difaaca maraykanka jack hegel uu amarkaasi siiyey markabka lagu magacaabo u s s george w h bush oo inuu u dhaqaaqo dhinaca iyo gacanka carabta dhinaca kalena milatariga dalka bakistan ayaa sheegay in diyaaradahooda ay ka geysteen weerar cirka gobol qabeeleedka wasiiristaan ee xuduudka la leh afghanistan waa tahay haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan cododkii nimca yaasin iyo weliba jooqle iyo
salaam allaileh miisig iyo codod iyo weliba laxan qurux badan ayaa heestaasi isku raacay waxaa wada qaadaya nimco yaasiin caraale nimco sharaf iyo weliba fanaanka jooqle inta aynu todlixda iyo barhka aroornimo ku kulmi doono hawada waa saare cabdi axmed iyo saare ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.